magacayga ismaaciil xurshi shurwac baa la yidhaahdaa qabaal baa ku laynaas dheerahay taliyaha taraafikada gobolka nugaal baan ahay waxa weeye waxaad noogu timaadeen goobtii shilka oo ma garanaysaa uu ka dhacay shilkaanu xalay waa soo dhowaadkii waa idinkugu mahad celinhayaa imaanta ka aad u timaadeen inkastoo howlo kalena aad u imaanayseenoo tibirgubis iyo waxaasa waxa weeye gaarigaanu wuxuu ka baxay waddada wuxuu dabacay inuu ku celiyo darawalku waa bahalka le waa iskala wareejiyey dabadeedna waa kaa laamiga dhexdiisa ku dhacay waadna u jeeddaan siduu yahadoo indhihiinnaad ku aragtaan annaku isla markiiba waanu nimid waxaannu doonnay xamaal haddana xamaalkiina waa keennay raashinkii baa laga rogayaa saddex nin baa wadatay nin baa dhaawac culusa wuxuuna yaallaa isbitaalkii darawalkuna wuxuu qaaday ninkaas oo maba annaa aragba ilaa saacaddan iyo xilligaas marka arrintaanu sidaasay u dhacday haddee shilku horeyna waa u dhici jiray dibna waa u dhici doonaa wixii nool weligiina waa dhici jiray inta bili'aadanna jira gaadiidna jiro wuu dhacahayaa waana dhici doonaa marka haddee kaa jiranna allaha caafiyo hantida qasaadhayna dadkii lahaa allaha u boogadhayo waxaan annagu ku dadaalaynaa inaan hantidaa maadaama meel baadiyaa ay taal inaan la biliqaysan inaan la dhicin inaan gaarigaanna xukuumadda iyo annaka iyo dowladda tabartayada intii ah aanu waddada ka toosinno markii aanu ka dhammayno rarka saaran haddii ilaahay wuxuu ku jeeday gobollada dhexe guraceel buu ku sii jeeday wuxuuna ka yimid boosaaso wuxuuna wadaa badaacadaa kala duwan oo hadda guradiisa taaran oo inii muuqata ayuu sidi